wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha qaayaha iyo qadarinta naga mudan ee hawada nagala xidhiidha oo idin ahaantiinba meel kastoo aad dunida joogtaan halkani waa shabakada caalamiga ee hadhwanaag news com shabakada caalamiga ee hadhwanaag news com waxaad kala xidhiidhaan markaad soo booqataan www hadhwanaag news com dhegaystayaal kusoo dhowaada warbixinaan idinka diyaarinay xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolada bariga somalilan gaar ahaan gobolka sool iyadoo la sheegayo in ciidamada qaranka somalilan ay soo gaadheen magaalooyinka holhol iyo tukaraqa ciidanka qaranka somalilan ayaa saaka waxay gaadheen holhol oo ka tirsan gobolka sool halkaasoo ay indhoweydba isku uruursanayeen odayaal u dhashay gobolka sool ciidamada ammaanka ee somalilan ayaa saaka amar lagu siiyey inay u ruuqaansadaan dhinaca holhol waxaana wararku sheegayaan inay hadda la wareegeen good ahaanba holhol oo halkaasi ay ku sugnaayeen odayaashii s s c wararka naga soo gaadhaya magaalada holhol ayaa xaqiijinaya in halkaasi uu uga socday shir odayaasha s s c uu burburay kadib markii ay halkaasi gaadheen ciidanka qaranka somalilan ciidanka qaranka somalilan ayaa saaka gaadhay duleedka magaaladaasi holhol iyo magaalada kale ee tukaraq arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii shir lagaga soo horjeedo jiritaanka somalilan loogu gogol sameeyey magaalada holhol ilaa iyo haatan ma jiraan warar ka soo baxay dhinacyadii shirka qabanqaabinayay gudoomiyaha gobolka sool faarax askar xuseen ayaa isaguna gaadhay maanta magaalada holhol ee gobolka sool haddaba waxaan khadka telefoonka kula xidhiidhnay wariyaha hadhwanaag nayuus ee gobolka sool axmed saaki faarax oo ku sugan laascaanood waxaana wax ka weydiinay bal waxa uu ka warhayo deegaanadaasi iyo ciidankii qaranka sidoo kale jawiga guud ee gobolka iyo deegaanadaasiba waxaanuu wariyey axmed saakin faarax ku bilaabay hadalkiisa sidani
axmed saakin waad maqlaysaa soo maaha waayahay bal nooga waran magaalada holhol iyo tukaraaq iyo bal wararkii u dambeeyey ee kasoo kordhay goboladaasi oo sheegaya in goboladaasi ay ka jiraan xaalad yaro kacsanaan ah islamarkaasna ay warar sheegayaan ama wararna soo gaadhay ay sheegayaan in garaado kamida garaado ku shiraysay meeshaasi la qabtay bal wararkii ugu dambeeyey iyo waxaad ka hayso axmed saakin nooga sheeke
maanta
miya
wararka amradan waxaa jira in deegaanka holhol tirada holhol ay ku sugan yihiin qayb ka tirsan ciidanka qaranka gudaheeda ay ku sugan yihiin balse tukarar waxay tabtay inaysan weli gudaha u gelin balse adugu ay warar ku sheegayaan in meel duleedkeeda ay fadhiyaan laakiinse hol hol waxaa jirta in ciidamo ka tirsan somalilan ay ilaa maanta ku sugnaayeen oo warkaasi uu yahay war la xaqiijiyey
maadaama aad tahay weriye jooga magaalada laascaanood bal waxaad nooga warantaa saansaanta iyo xaalka uu sida uu yahay magaalada laascaanood iyo deegaanada ka dhow iyo qaabka bal dadka ay u saamaynayso ama shacabka ay u saamaynayso arrintan soo korodhaya maanta
musaba waa mahadsantahay baryahan horta musaba waxaa jirtay hadalhayn ay dadku aada u hadalhayeen shirka garaadadu ay ku baaqdeen ee la sheegay inuu ka dhacayo deegaanka holhol waxaana ahaa mid ay si weyn dadku indhaha ugu hayeen balse maanta ayaa markii wararku ay soo baxeen wararka sheegaya in shirkaas uu dib ugu baaqday kadib markii ay ciidamada somalilan ay gaareen halkii uu shirka loo loo afgariyey inuu ka dhaco waxaana jirta hadalhayn badan oo ku aadsan halka uu ku dambayn doono shirkaasi garaadadu go'aamada dambe ay gaari doonaan aad baana lasoo dhex maraya ilaa maanta waxaa jirtay warar khilaafsan oo magaalada soo gaadhayay oo sheegayay qaarkood garaada lasoo qabatay inkastoo mararkii dambe wararkaas ay noqdeen kuwa aan xaqiiqo ahayn waxaana jirta in dadweynaha ku dhaqan magaalada laascano ay shirkaasi aad ugu dhagataagayeen balse hadda ay dib u liqeen gurigoodii aada iyo aad baad mahadsantahay wixii wararee soo kordhana waad nala soo socodsiin doontaa haddii ilaahay ka dhigo kaasi waxa uu ahaa weriye axmed saaki faarax oo ka tirsan weriyaasha shabakada harwanaag news waad mahadsantahay axmed
xaaladan cusub ee kasoo korodhay gobolada bariga somalilan gaar ahaan gobolka sool ayaa noqonaysa mid welwelgelin karta dadka deegaankaasi ayna fili karaan in gacanka hadal u yimaado islamarkaasna dushooda lagu dagaalamo balse lama saadaalin karo qorshaha u tigsan ama barnaamijkooda siyaasadeed ee dambe garaadada gobolada sool sanaag iyo cayn ee marka magacooda soo gaabiyo s s c loo yaqaano iyo tallaabooyinka ay qaadi doonaan intaba isku soo wada duuboo tallaabada ayaa noqonaysa tii labaad ee ay qaadeen ciidanka qaranka somalilan dhegeystayaasha qiimaha qaayaha iyo qadarinta naga mudan ee ku taxan shabakada caalamiga ee harwanaag news com waxaan idiin ballanqaadaynaa inaan idiinsoo gudbino wararka ugu dambeeya ee kasoo kordha goboladaasi bariga iyo degmooyinkaasi holhol iyo tukaraaq iyo weliba xaalada ugu dambeysa ee degmooyinkaasi tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa mustafa cismaan cabdiraxmaan stuudioga harwanaag news ee magaalada burco waxaan idinku dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu